بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه waxaan marka koowaad mahad u celinaynaa alle subxaanahu wa tacaala ilaahay inoo nicmeeyey nican badan oo aan la soo koobi karin annagana noo fududeeyey inaan xorriyadeeda helno oo aan bannaanka nimaadno marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dadkii bulshaweynta soomaaliyeed ahaa oo dal iyo dibadba nala shaqeeyey kana xumaa wuxiina soo gaadhay taageeradoodana na siiyey iyadana waan u mahad celinaynaa dal iyo dibadba meel kastay joogaan waxaana leenahay aad baad ugu mahadsan tihiin guul iyo midnimo iyo walaalnimo iyo dowladnimo iyo kala dambayn baa idiin rajaynaynaa waxaan bulshaweynta soomaaliyeed iyo gaar ahaan bulshada puntland intaba ugu baaqaynaa in amniga la ilaaliyo kala dambayntana la dhowro midnimada iyo walaalnimadana lagu dadaalo dowladnimadana laga wada shaqeeyo si aynu u gaadhno yoolkii iyo hadafkii aan lahayn oo walaalnimada iyo midnimada iyo qarannimada ahaa waxaan dadka weynaha u sheegaynaa hawshii aanu wadnay oo khayrka ahayd mashruucii inuu sidiisii u soconayo lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha allah ay u gaadhayso isaga oo guul ku dhammaadayna insha allah aan rajaynayno inaynu kulligeen dhammaanteen wada aragno waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo mashruuca ka qayb qaadatay ama fikir ama dhaqaale ama talo intaba uga qayb qaadatayna waa u mahad celinaynaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in laga shaqeeyo sidii ay u istaagi lahayd dowladda soomaaliyeed oo aynu u gaadhi lahayn horumar iyo wadajir iyo walaalnimo iyo dowladnimadeenna xagaha inoogu istaagto waxaan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed waxa uu jecel yahay oo dowladnimada ah oo uu ku taamayo inaad kala shaqaysaan sidii uu u gaadhi lahaa dhammaantiin waxaan rajaynayaa oo kale wixii khilaaf ah oo soo dhexmgala dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dowladda ka tirsan in lagu dhammeeyo isu tanaasul iyo wada hadal iyo walaalnimo iyo kalgacal iyo soo dhowaansho waxaan ka digaynaa in dad kale oo shiisheeshee ay idiin kala warqaadaan oo idin dhexdhexaadiyaan oo idinku aad isfahmi weydaan aad baan arrintaa uga gubanaynaa waxaana rajaynaynaa inaan idin aragno idinkoo gacmaha ishaysta wada tashanaya isu tanaasulaya danta iyo maslaxadda idinka dhexaysana ka wada shaqaynaya soomaali dhammaanteen waxaan leeyahay meel kastood joogtaan danteennu waa mid hadafkeennu waa mid waa midnimo qarannimo walaalnimo horumar amni dowladnimo iyo kala dambayn aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykumintaana ka bixisha maxamed macalin muddo afar maalin ah oo maanta shan idiin noqonayso baad saldhig bartamaha ku xirmeedeen maantana xorriyaddiina dib ayay maxkamad idiin siisay bal intii maalmood aad ku jirteen xabsiga dhaqamadii aad la kulanteen sida uu ahaa iyo xukunka maxkamadda sidaad u aragtaa
intii aanu ku jirnay xabsiga dhaqankaa la kulannay mid aad u fiican buu ahaa waxaana si gaara ugu mahad celinaynaa taliyihii xabsiga aanu ku jirnay yuusuf oo stationka bartamaha dhexe oo bartamaha boosaaso ah aad baanu ugu mahad celinaynaa si akhyaarnimo leh oo odaynimo leh oo xilkisnimo leh ayuu noo maamusay aad baanu ugu mahad celinaynaa waa gartay sheekh cabdisaaq farmos hawlihii ee, guddiga ma sii wadaysaan waa sii sii yahay howlihii guddiga waa sii wadaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa mashruucii oo dhammaaday inaad nagala soo qayb gashaan muddo aan fogeyn insha allah aad mahadsan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، marka hore waxaan ku mahadcelinaa u mahadinaynaa allah subxaana watacaala noo soo celiyey Ah, xorriyaddii alxamdulilah rabbi alcaalamiin xorriyaddu wax qiimo badan waaye marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa ah, dadweynihii ah, reer So- ah, soomaaliyeed ama reer puntland ama khusuusan reer boosaaso nala tacaatufay oo ah, nala dareemay ah, culayska iyo ah, maxaan ku yidhaha daalka aad baad u mahadsantihiin Ah, inta haddan ka gudbo ah, waxaan rabnaa ah, dalkan innaga iskale innaga layna ka rabaa inaan dhisanno Ah, ma doonayno in dad shisheeye wax noo dhisaan inagoo joogna Ah, annagu waxaan ahay dad samafalayaala iskaa wax u qabso Ah, waxaanu doonaynay magaalada boosaaso inay noqoto magaalo ah, horumar iyo maxaan ku rahaa waxa la yidhaahdo wax wada qabsi yimaado Ah, isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay ah, mushahar qaataan allah subxaana wa tacaala baan ka rajaynaynay jeebkaya jeebkeenna inaan wax ka bixnaan ku talagalnay marka waxaan doonaynaa haddaan intaa kaga gudbo aan- aan mahadcelinta dadweynaha aan magaalada boosaaso waxay u baahan tahay iyo magaalooyinka puntland ah, in hor- la hormariyo Ah, in badan oo ka mida dadweynaha ah, reer puntland ah, waxay ka hadlayaan waa in lacag loogu bixiyay gaalkacay oo garow loosii boosaaso loosii waayo horta garowe iyo gaalkacay iyo boosaaso bidaat annaga ahaan waa hal magaalay noo tahay magaalooyinka puntland waa isku mid soomaaliya oo dhan magaalo kasta oo horumar laga sameeyaa waxay ka dhigan tahay magaalo soomaaliyeed waayo Eh, inta haddaan ka gudbo waxaan rabnaa dad soomaaliyeed baan nahay dad ajaanib inaan noo kala turjumin soomaali baan nahay wixii ku dhex jira maamulada iyo dowladda federaalka oo khilaafaada inay xaliyaan wadahadal lagu xaliyo Eh, taasna waxaan rabnaa inaan dadweynaha u sheegno waxaan kaloo rabnaa eh, annaga hadafkii eh, aan xabsiga u gallay waxay ahayd dantaan ka shaqaynaynay kow eh, dhaqaalaha u yimi eh, magaalada boosaaso waxa weeyaan iyaday u socotay iyadayna gelaysaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaba yaraatee mashaakila ma jiraan dadweynaha reer boosas waxaan u sheegaynaa mashruucu sidii hore u soconayay inuu ugu soconayo insha allahu tacaala waxaan rabnaa waxqabad kaloo horle in laga qabto magaalada Eh, inagay noo baahantay insha allahu tacaala Eh, waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo eh, dadkii muddadii aan ku jiray xabsiga ama saldhig aanu joognay eh, sida joogtada noogu imaanayay sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo eh, taliye yuusuf xaqiiqdii taliye yuusuf wuxuu naga mudan yahay eh, ixtiraam muddadii koobnayd aan la joognay aad buu ugu mahadsan yahay taasna waa naga mudan yahay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa dadweynaha soomaaliyeed gudaha iyo dibadba insha allahu tacala waxaan rabnaa in nabadda iyo wadajirka wada shaqaynta laga shaqeeyo waxaan rabnaa eh, oo keliya fariinta dare waxay tahay anigu eh, dadka mas-uuliyiinta inay isxilqaamaan inay marka horeba qiimeeyaan wax kastoo jira marka waxaan doonaynaa fariin markii la diraayo ma rabno inay buuq samayso waxaan rabnaa waxaan buuq samayn in marka horeba laga fiirsado Eh, waa ammaano xilku waa ammaano Eh, ammaanada in la ilaaliyo intaasaan rabaa anigu inaan eh, uga gudbo intaan ka bixin ee, waxaa jiray in xukunkii maxkamadda ee, sideetanna qayb bay ka ahayd sidoo kale ee, maxkamadda waxay xukuntay lacagta ku hartay akoonka ee boqol iyo afartanka kuna in dowladda iyadu go-aankeeda ay leedahay oo guddi ahaan aad dib ugu celisaan arrinkaa ka waran Een, lacagta iyadaa annagu maxkamad baan la geeyey maxkamadduna eh, annagu dad dambiilayaala maanaan ahayn haddana ma nihin alxamdulilah maxkamadda xorriyadeeda- xorriyaddeeda noo soo celisay wax dembi aan leenahayna nooma sheegin Eh, waana ku mahadsan yihiin Eh, lacagtaasna waxaa loogu talagalay horumarinta magaalada boosaaso iyadayna aadaysaa Een, marka dadweyne waxaan u sheegaynaa lacagtii insha allahu tacaala meeshii loogu talagalay inay aadayso insha allah Waa mahadsantihiin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن- إلهي بان سبحانه وتعالى ومهد عزينا إن mar kasta horyadeeni iyo inaan hawlihii aan gaarka u lahayn iyo midaan bulshada u haynaba dib aanu xorriyad ugu helnay Een, waxaan runtii ee, rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed meel kasta joogan u sheegno annagu markii horeba waxaanu ahayn kiiskan hadda nala ku eedeeyey midaan bulshada u haynay Ee, sida uu sheegay guddoomiyaha guddigu sheekh maxamed macalinna ee, sidiisii baan usii wadi doonaa Een, weliba anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya ee, waxaan rabnaa in aan ugu baaqo ee, dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan kuwa reer puntland iyo si gaara kuwa reer boosaaso inay u istaagaan ka qayb qaadashada kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeeyaan waddooyinka ee, ayroboorada ee, dekedaha ay uga horeeyaan oo bulshada ee, sida caamka uga faa'iidaysanayso fariintaas ee bulshada soomaaliyeed ayaanu dirayaa Een, waana mid ummadda dhan ay ka wada faa'iidaysanayaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka xumaatay ee xariggeenna Een, maxaan idhaahdaa dadweynaha een, soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa puntland waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa Een, dhammaan intii ka ka shaqaysay oo xildhibaanadu ka mid ahaayeen oo ay ka mid ahaayeen nabadoonnada iyo odayaasha ee ay ka mid ahaayeen xubnaha kale ee dowladda iyo shacabkaba ee uu runtiina u arkeeyey muhiimadda ay leedahay shaqada aanu haynay Een, taasna cid wax gaara kagama aanan doonayn ummaddeenna inaan u shaqayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala ajar kaga raadina ayay ahayd Ee, runtii aad baan idinku mahadcelinaynaa dhammaantiin Ee, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaynu aragno waqti aan fogeyn ee waddadii ee, bartamaha magaalada boosaaso oo sidii loogu talagalay iyo si ka qurux badana ee dhowaanna ilaahay subxaana wa tacaala ina ku guuleeyo intaasaan odhan lahaa asalaamu calaykum sheekh maxamed intaadan ka bixin waxaan daba joogaa xaggii lacagta bal guud ahaan sidee arrinta maadaama maxkamaddu ay xukuntay eh, in lacagtii dowladda xaggeeda loo wareejiyo iyaduna go-aankeeda ay leedahay maxaa guud ahaan idinka qorshaysan Ee, walaal maxkamaddu siday sheegtay ee, hab dawliyaba loo maamulayaa ayay tiri lacagtii annaga guddi ahaanna waxaanu ku magacaabannahay oo mandate u haysanaa hab dawli ah duqa degmada ayaa dikreet rasmi ah ku magacaabay guddiga ee, koornada ku furay ee, awalna sidii ayaa ayaa loo maamulayaa Ee, maxaan idhahdaa mar haddii akoonnadii ay ku dhacday lacagtii meelihii loogu talagalay ee loo dalbayna ee, saasaa loo adeegsanaya annagu ilaa hadda saasaan ku taagannahay in lacagtii loo isticmaalayo meelihii meeshii loogu talagalay oo ah waddada bartamaha magaalada boosaaso injineernaal baa wax yar wadada warbixin yar idinka siiyay meesha maraysa iyo meeshay maraysa hadda injineer xaggiga socda nidaamkeeda baleenkeeda بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan warbaha warfaafinta guddiga wadada bartamaha boosaaso dhuma waa salaamantiin salaan kadib waxaan waxaan malaynayaa meesha waxaan- waxaanu ahayn guddigii shanta beri u xirnaa arrintii lacagtii u timi waddada shaqadeeda mahad ilaahay waa soo dhammaatay annaga waddada lacagtaa u timi maahane waxay noogu qodaysaa lacag kaloo ganacsatada ku maqan oo ilaa laba boqol iyo afartan kun oo kale ah waa qiimeynta lagu sameeyey hadda laba tallaabo horaa la soo qaaday markaan dadka u sheego waxaanu qabanay hadda markii hore lix mitir baanu dayac tirnay ka bacdi sagaal mitir baanu gaarsiinay dhinac walba todob mitir iyo bar iyo mitir iyo bar baanu ku ballaarinay hadda waxaa la wadaa oo hadda shaqada markay istaagaysa la waday in lagu daro laba mitir